faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan canays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana waxaa ugu dooroon faahfaahinno ka soo baxaya dagaal khasaare geystay oo dowlad ciidamada dowladda federaalk soomaaliya al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose digniin dhanka fatahaadda roobabka ah oo loo diray dadka ku nool dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle oo war ka soo saartay diidmo ka soo yadhay odayaasha dhaqanka buulo berde oo ku aadan golaha deegaanka degmadaasi gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo dhidgiisa jabuuti oo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay guddiga soo diyaarinta sharciga doorashooyinka oo la kulmay ama kulamo ka wada magaalada muqdisho ee caasimadda dalka guddiga doorashooyinka qaranka oo xarun ka furanaya deegaanada maamulka galmudug jubbaland oo sheegtay inay howlgallo ku dishay saraakiil ka tirsan al-shabaab iyo soomaaliya oo ka qaybgelaysa shir looga hadlayo arrimaha qaxootiga caalamka intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka dowr ee raadiyaha cadaado goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha tobanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan maamulka jubbaland ayaa ka hadlay howlgallo ay ku dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab siday sheegeen ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay howlgallo ka wadeen ama howlgallo ka sameeyeen tuulooyin ku dhowdhow deegaanka cabdulla biroole oo qiyaastii konton iyo shan kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada kismaayo saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ayaa waxay sheegeen howlgalkaasi oo ahaa mid qorshaysan lagu dilay ku dhowaad labaatan xubnood oo ka tirsan al-shabaab kuwaasoo ku sugnaa tuulooyin waa tuulooyinka howlgalka laga fuliyey abaanduulaha guutada koowaad ee ciidamada daraawiishta jubbaland waa abaanduulaha ciidamada guutada koowaad ee daraawiishta jubbaland khiyaar cabdi maxamed ayaa sheegay howlgalkaasi ay ku dileen saraakiil ay ka mid ahaayeen madaxii al-shabaab u qaabilsanaa deegaanada galbeedka kismaayo iyo madaxii miinooyinka oo lagu kala magacaabi jiray tasmiir iyo cadaani sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada daraawiishta jubbaland ay gebi ahaanba gacanta ku hayaan tuulooyin hoos yimaada deegaanka cabdirabiloole oo ay maanta ciidamadu howlgalka qorshaysan ka fuliyeen war ka soo baxay saraakiisha ciidamada daraawiishta jubbaland ee ku aadan inay howlgal ku dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab ayaan weli jirin cid madax bannaan oo xaqiijin karta iyadoo weli dhankooda aysan ka hadlin dhaqdhaqaaqa al-shabaab gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mursal iyo dhiggiisa dalka jabuuti ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa goor dhoweyd gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh mursal cabdiraxmaan oo uu qayb ka yahay dhiggiisa dalka jabuuti maxamed cali xaamud iyadoo si weyn loogu soo dhoweeyey halkaasi garoonka diyaaradaha shaatigaduud ee magaalada baydhabo ayaa waxa wafdiga ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha golaha wakiilada maamulkaas iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo wafdiga ayaa waxaa baydhabo ay uga qaybgeli doonaan furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyagoo sidoo kalena kulamo la qaadan doona la qaadan doono madaxda ugu sarreysa maamulkaas iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle ayaa war ka soo saartay diidmo ka timid odayaasha dhaqanka degmada buulaberde oo ku aadan golaha deegaanka degmadaasi bashiir cabdulaahi cismaan ayaa warbixinta warkaan nooga soo diray magaalada beledweyne iyadoo dhowaan odayaasha dhaqanka degmada buulaberde gobolka hiiraan ay sheegeen in aysan ogoleyn in degmada buulaberde laga dhiso golaha deegaanka ayaa waxaa ka hadlay markii ugu horeysay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle waxaana uu sheegay in la dhisi doono golaha deegaanka degmada buulaberde gobolka hiiraan hirshabeelle waxay ka kooban tahay laba gobol gobolka shabeellaha dhexe degmaa laga dhis waxaa lagama maarmaana degmada kale in ay aado gobolka hiiraan si baalansiga loo ilaaliyo oo aan laysugu xadgudbin oloodii dhisaysay meesha layidhaa degmada jowhar ka shaqaynaysay oo ayaga weliba hawshaadu meel gabagaba ay u maraysay yaa la yidhi shaqadaha laga istaajiyo nimankaas ma dhici karto in degmada jowhar la dhiso oo laba degmo oo israacaan oo gobolka shabeellaha dhexaa waa in la geeyo dhanka hiiraan waa in degmo laga dhiso marka shabeellaha dhexe degmo laga dhiso si loo ilaaliyo balansiga labada gobol Eh, waxaa kaloo meesha ku jirtoona oo garab socota in aan ilaalino balansiga oo labada hay-adood oo wada shaqaynaysa haddii aan idhaahdo ha laga tago degmada buulaburta ee ha la aado eh, degmada beledweyne qoladii soo dhistay meesha la yidhaahdo war shiikh ayaa u labaysanaysa qoladan kalena waa iska fiirsana waxay noqonaysaa lacagtooda inay dhacdo barkii haddii hal qole ay laba degmo ay dhistay qolan wax dhisi weyso waxaa imaanayso in la yidhahdo idinka wax ma qaban kartiin oo lacagta lagala naqo marka anagoo balansiga fiirinayno ayaa waxaa loo wareejiyey degmada buulaburta in laga dhiso saas ayaa loogu wareejiyey Eh, haddana qaylo yar oo aan badnayn ayaa taagan waa iska dareemi kartaa mar haddii siyaasad laga shaqaynayo Eh, ummaduna ay qabaa'il tahay oo is- maaragta waxyaabaha culeysyada ah oo imaanaya iyo dooda iyo marka waxaan isleeyahay waxyaaba iska siyaasadaysan ayaa jiro insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa sida ugu dhaqso badan arrintaas inaan ka sidoo kale waxuu ka hadlay xaaladda amni ee degmada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaana uu sheegay in xaaladda amni ee degmada jowhar laisku halleyn karo in muddo ah barabaganda ayaa socotay la leeyahay eh, eh, magaalada jowhar lama tigi karo ma aqaana aniga ujeedadaasu meesha ay ka timid magaalada jowhar waa magaalad nabdoon waa meel aan weligeed ka dhicin ma aragtay eh, waxyaabaha wadanka intiisa badan ka dhacaya magaalada jowhar meel ilaahay uu ka nabadgeliyey ahayd marka eh, shalay marka waxaa been naqatay in wafdiga noocaasa uu eh, maaragtay eh, ma imaan kari lalahaa waxaa beeneeyey maaragtay eh, UNDP eh, eh, country directorkaas ayaa ayaa beeneeyey shalay waxaa yimiday guddiga wafdi un ah oo ma aragtay en, eh, qaybo kala duwan iom eh, gabadha ugu sarreysa iyo undb eh, maaragtay eh, madaxii ugu sarreeyey iyo maaragtay en, unsom eh, ninka u qaybsanay xa- en, xa- eh, xafiiska siyaasadda oo halkan joogay iyo dhammaantood inay shalay halkan ay yimaadeen eh, ay ku quraacdeen ay ku qadeeyeen magaaladan dhexdeeda ay ku tamashleeyeen ayagoo ma aragtay caafimaad qabana ay meeshooda ay ku laabteen oo ay been naqatay lama tegi karo eh, magaalada mu- eh, la yidhaahdo jowhar
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa waryahayaga bashiir cabdulaahi cusmaan oo warbixinta warkaasi inooga soo diray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar khasaare geystay oo al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin deegaanka waa degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xooggan oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose kaasoo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu si gaara uga dhacay degmada awdhiigle waxaana uu ka dambeeyey ama dagaalkaasi uu ka dambeeyey kadib markii rag hubaysan oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin halkaasi dadka deegaanka ayaa ku soo warramaya in dagaalkaasi uu ahaa mid culus islamarkaana al-shabaab ay weerar ay weerar dhowr jiha ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee awdhiigle waxaana labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa la soo sheegaya inuu ka dhashay dagaalka hase yeeshee si rasmi ah looma shaacin inta uu leeg yahay al-shabaab ayaa warar ay ku qoreen barahooda internetka ay ku leeyihiin ay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose si kastaba al-shabaab ayaa xilliyada qaar weeraro kala duwan ku qaada saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobollada dalka kuwaas oo sababa khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaan qaadaan bartaana ku leenahay internetka ee www radio cadaado dot com xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa lagu soo warramayaa in mar kale ay dib u dhac uu ku yimid maalmihii lasoo dhaafay waxaa la hadalhayey in arbacada soo socota ee toddobaadkan magaalada kismaayo lagu qaban doono xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe hase yeeshee waxaa la sheegay in dib loo dhigay waa markii saddexaad oo dib loo dhigo xafladda caleemasaarka dhowrkii waa caleemasaarka madaxweynaha jubbaland dhowrka arrimood ee lagu sababeeyey awgood oo ay qayb ka yihiin dowladda soomaaliya oo doorashooyinkii ka dhacay jubbaland qaadacday sidoo kalena garoonka ka celisay xubno ka qaybgeli lahaa xafladda iyo khilaafka xoogeystay ee dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jindi oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dib loo dhigay xafladda caleemasaarka axmed madoobe oo arbacada toddobaadkan lagu qaban lahaa magaalada kismaayo xildhibaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay sababta dib u dhaca keentay kadib markii sida uu sheegay siyaasiyiin doonaya inay ka qaybgalaan xafladda ay dowladda soomaaliya u diiday inay ka dhoofaan magaalada muqdisho si ay u aadaan magaalada kismaayo ma sheegin xildhibaanka oo ka mid ahaa wafdiga dhowaan tegay kismaayo oo ay ka mid ahaayeen madaxweynayaashii hore galmudug cabdikariin xuseen guuled iyo madaxweynihii koonfur galbeed waa madaxweynihii hore koonfur galbeed sheikh shariif xasan sheikh aadan wakhtiga rasmiga ah ee la qabanayo xafladda caleebasaarka waxauna sheegay in dib loogu dhigay mas-uuliyiinta iyagu imaan doona magaalada kismaayo fursadna maamulka jubbaland uu siinayo inay ka soo qaybgalaan xafladdaasi caleemasaarka way iska cadaadirtaa horta wax kalenta maahna carqaladayn fara badan waxaa ka timidey safaradii lagu soo aadi lahaa dadka mas-uuliyiinta ah guud ahaan ama xildhibaanada ama madaxweyneyaal hore ama siyaasiyiin hore tale oo la rabay lagu martaqaadaa loo waayey jaanis ay kusoo gaaraan intaas baa isbedelku ka yimid ee cod kale hadda mataqaanaa ku haysato ha yeelin iyo waqti hebel nooga dhigi jaanis intii dhehaysaa ma jirto marka ilaa iyo tirada dib loo dhigo la cayimay ma jirto maya ma ku sheegi karo sababtuna wax kale ma aha mana filayo usbuuc dambe inay nagu qaadan doonto dolif waxaan sababtuna wax kale maana waan intaan kuu sheegay carqalada mataqaana xukuumadda federaalka ay samaysay ayaa un dib u dhigaas keentay oo facilitationkii iyo dowladihii iyo wixii xayiranay la sida dadkii laga soo qaadi lahaa muqdisho kasoo dhexlahay nacam waan maqlay laakiin haddayba dawladdii jirto waxaan ogahay dadku inay baxaan xildhibaan iyo cod kastoo kantada hay baxaan ogaa aniga markii ugu dambaysay xalin baan la joogay maanta jooga wax furdeen ma maqlo way haddiiba dabcan hawaday furantaha dowladdu ay fasaxday waa imaan lahayn saan mas-uuliyiinta saaxiibadiina oo xamar ku xaniban iyo kuwa kale kaas waan ku- kaas waan kugu sheegay waan kugu xelinaya muqdisho dadka ka soo baxaya siyaasiyiinta ka soo baxaysa oo madaxweyneyaasha ay ka mid yihiin xukuumadda iyadoo jelis ama masayr noocan ah ka qabta bay diiday ay dhib ka keeneenay mana rabna annaga in mataqaanaa fawdo intaas iyo in lamid ah ay noogaga dhex dhacdo marka dadkaas waa suuragal baan ku dhahay technical problem aa meeshaas ka jiro xukuumadduna khalad ay ka gashay laakiin dadki inta ka baxaya aniga wax dhiba maanan maqal waana ka warqabay maalmo yar ka hor dad baxay oo aaday eh, muqdisho
fursadaha yar aa raadinaysan marka oo ay ku dhici karto xafladda dadkan ay ku imaan karaan xildhibaane maxay tahay dee fursad caana weeye in mataqaanaa eh, dadku sharci laguma hayste aan lasoo fasaxo oo berihiis hadda bay saakunba ay soo baxaanaan rajaynayna annaga hadeer annaga horta mar raba fawdo kama shaqeynayna hadalka nagu soo nagu soo celi kuwina kaasoo ahaa annaga waxaan ka shaqeynayna arrin dastuuri ah soomaali baan nahay inta aanan mas-uuliyiin xildhibaano qaran aanan noqonin xaq baan u leenahay dastuur baan u leenahay gobol gobollada ka mid ah inaan tagno dowlad goboleed dowlad goboleed ka mid ah mana aha tii iigu horraysoon imaado hirshabeellaan tagay waxaan tagnay mataqaanaaye galmudug baa puntland baan tagnay waxaan tagnay
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jindi oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya kana mid ah xildhibaanadii tegey magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland roobab dadka iyo duunyada ay ku diirsadeen ayaa lagu soo warramaya inay ka dayeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose cumar wardoon waryaha ee gobolka shabeellada hoose ayaa warbixinta warkaan inooga soo diray halkaasi
iyadoo maalmihii dambe degmada wallaweyn oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ay ka jireen kulaylo iyo sidoo kale xaalado biyo la-aan islamarkaana ay saameeyeen bulshada ku dhaqan degmadaas ayaa haatan saacadihii lasoo dhaafay degmadaas waxaa ka da-ay roobab ay ku diirsadeen dadka iyo adduunyada roobabkan ayaa saacadihii dambe waxa ay ka howreen degmada wallaweyn iyo sidoo kale deegaanada kale ee ku dhow isla degmadaas sida xafiis wareedka ah idaacadda cadaado ee gobolka shabeellaha hoose ay u sheegeen qaar ka mid ah dadka ku sugan degmadaasi wararkaan helayno ayaa sheegaya in roobabkan ay ku soo beegmeen xilli bulshada halkaasi ku dhaqan si weyn ay baahi ugu qabeen sidii roobabkaasi ay u di'i lahaayeen islamarkaana si meesha ay kaga baxdo kulaylaha iyo sidoo kale biyo la-aanta halkaasi muddada dheer ka jirtay roobabkan ayaa sidoo kale waxa ay saameeyeen wadooyinka ka baxa degmadaasi wallaweyn islamarkaana aada meelo badan oo ka mid ah isla gobolkan iyadoona warar soo baxaya ay sheegayaan in gaadiid badan ay ku xaniban yihiin duleedka degmadaasi wallaweyn kadib markii waddooyinkii ay mari lahaayeen gaadiidkaas ay jareen robabka halkaasi ka da-ay sidaana ay ku baaqdeen shaqadii gaadileyda ay ka hayeen ee degmada wallaweyn iyo sidoo kale deegaanada iyo tuulooyinka kale ee isla degmadaasi ka mid a qaar ka mid a bulshada ku dhaqana tuulooyinka ku dhow degmada wallaweyn oo la hadlay warbaahinta radio cadaado ayaa waxa ay sheegeen in robabkan ay soo dhaweynayaan islamarkaana ay ku soo aadeen xilli baahi weyn ay u qabeen bulshada halkaasi ku dhaqan cumar abukaxaaji aadan radio cadaado shabeellaha hoose
mahadsanid weriye cumar wardoon digniinanka fatahaadaha roobabka ah ayaa loo diray dadka ku nool dowlad deegaanka soomaalida dalkaasi ethoobiya warbixintan beledweyne waxaa inooga soo diray wariyahayaga bashiir cabdulaahi cismaan maadaama maalmahan ay roobab lixaad leh ka da-yeen deegaanada soomaalida dalka etoobiya ayaa waxaa jirta cabsi laga qabo fatahaad ka imaan karta roobkaas kuwa oo khasaaro naf iyo maal geysan kara xafiiska maaraynta musiibooyinka iyo khataraha dowla deegaanka soomaalida ayaa waxa uu dignin u diray shacabka ku dhaqan qaybo ka mid a gobolka shabeelle gaar ahaan degmooyinka qalaafo mustaxiil iyo feerfeer wabigu shabeelle uu maro kaas oo fatahaad keeni kara xiliyada ay roobabka da-ayaan sidoo kale waxaa digniin loo diray dadka ag degan webiyada dooxooyinka oo fatahaadi kara marka ay buuxsamaan iyo sidoo kale dadka degan meelaha joogooda hooseeya ee guud ahaan deegaanadaas ka tirsan marka la gaaro xili roobaadka fatahaadaha uu sameeyo webiga shabeelle ayaa saameyn badan ku yeesha taas oo keenta khasaare badan oo dadka iyo dunyadaba saamaysa soomaaliya meelaha qaar waxaa hadda ka curtay xili roobaadka dayrta waxaana laga cabsi qabaa fatahaado uu sameeyo webiyada iyadoo dadka qaarkood ay tilmaameen in ay cabsi ka qabaan fatahaadahaasi xafiiska maaraynta musiibooyinka iyo khataraha dowla deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa sheegay in ay khasaaro ka dhalan karto haddii aan laga hortogin meelaha webiga uu ka jabsado taasna ay tahay mid ay haatan ugu digiyaan
mahadsanid wariye bashiir cabdulaahi cismaan guddiga doorashooyinka qaranka ayaa xarun cusub ka furanaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa magaalada dhuusamareeb ka dhagax dhigay dhismaha ay ku shaqayn doonaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya qaybta galmudug gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka galmudug cabdirasaaq diiriye warsame ayaa madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa uga mahadceliyey sida guddiga uu suurtageliyey in guddiga doorashooyinka ay helaan dhul uu leeyahay islamarkaana la dhiso maxamed shaakir cali xasan ayaa u mahadceliyey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xaliimo ismaaciil sida ay ugu taagantahay adeegada bulshada soomaaliyeed waxaana ay si wada jir ah u dhagax dhigeen xaruntaasi loo dhisayo guddiga doorashooyinka qaranka soomaaliya qaybta galmudug halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo kan jabuuti ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa gaaray si weynna loogu soo dhoweeyey gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa goor dhoweed gaaray wafdi uu hogaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo uu qeyb ka yahay dhiggiisa dalka jabuuti maxamed cali xaamud iyadoo si weyna halkaasi loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha shaati guduud ee magaalada baydhabo ayaa waxaa wafdiga ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha golaha wakiilada maamulkaas iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo wafdiga ayaa waxa ay baydhabo uga qaybgeli doonaan furitaanka fadhiga shanaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyagoo sidoo kalena kulamo la qaadan doona madaxa madaxda ugu sarreysa maamulkaas iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka degay xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa shalay soo saartay qoraal ay kaga hadashay waxa ay ugu yeertay habraaca soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee jubbaland iyo doorashooyinka madaxweynaha maamulkaasi qoraalka ayaa soo baxay xilli uu horey maamulka jubbaland u diiday qoraalada wasaaradda iyo dowladdaba islamarkaana ay qabteen doorasho lagu doortay axmed madoobe dowladda federaalka ayaa qaadacday tallaabo dhowra oo ay waa dowladda federaalk soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ku cadaadinayso maamulka jubbaland kuwaasoo qaarkood saameyn ku yeeshay shacabka deegaanada jubbaland sidoo kalena dhalisay culays laga maarmi karay oo bulshada iyo waa bulshada soo wajahay qaar ka mid ah waxgaradka iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa arrimahaasi ka digay saameynta ay yeelan karaan iyagoo ku taliyeen wadahadal wax lagu dhammeeyo brofesor xuseen warsame oo ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka digay saameynta ay yeelan karto khilaafka isagoo ku taliyeen wadahadal wax lagu dhammeeyey sida uu hadalka u dhigay nasiib daro xiisada ka dhalatay doorashadii madaxweynaha jubbaland iyo xataa caleemasaarka hadda socdaba dowladda dhexe iyo un maaha madaxweyne saddex kooxood midna sidii la doonayay uma maamulin oo si fiican uma maamulin saddexdaas oo kalea mid waa axmed madoobe oo axmed madoobe runtii wuu yaraystay dowladda dhexe iyo ciddii kale kasoo horjeedaba wuu yaraystay oo siduu doonayey ayuu ka yeelay doorashadii waxa uu iska dha- isku qanciyey inuu isagu sax yahay oo intii khaldanayd ma u arkayn tale lagula leeyahayna sidaad doonayso uma maamulan kartid marka isaga horta khaladkiisu halkaasu ahaa dowladda dhexe ee farmaajo iyo khayre ma muujin runtii dulqaadkii loo baahnaa arrintu markay dhacday ma ay muujinin oo malaha waxaan islaahay waxay ka baqayeen inay jid ku furto cidhiidhi dhaqaale iyo xanibaad ee socdaal bay kusoo rogeen dadkii cidda u dhitay arrintaa u dhibaatootayna waa shicibkii soomaaliyeed iyo dhaqaalihii soomaaliyeed runtii ayaa labaduba u dhutiyey
weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaado shirka toddobaatanaad ee hay-adda qaxootiga adduunka ayaa maanta ka furmaya magaalada jeneefa ee dalka switzerland filson muuse ayaa noo sii ambaqaadaysa shirka toddobaatanaad ee hay-adda qaxootiga adduunka ayaa maanta ka furmaya magaalada geneefa ee dalka switzerland waxaana ka qaybgalaya wafuud heer caalami ah shirka ayaa sanadkan waxaa diiradda lagu saaraya arrimaha qaxootiga iyo dhibaatooyinka haysta dadka barakacayaasha sidii xal loogu heli lahaa nolol cusubna loogu sameyn lahaa soomaaliya ayaa waxaa shirka ku matalayay wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye waxaana la filayaa in madasha ay khudbad ka jeediyaan wafdiga ka socda soomaaliya hay-adda qaxootiga adduunka ayaa sheegtay in dhibaatooyin xoogla ay wajahayaan dadka qaxootiga ah ayna sii dheer tahay mustaqbal la-aan haysata jiilalka ku dhasha qaxootiga iyo sidoo kale caafimaad darro
mahadsanid weriye filson warkii duur dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay filson ayaa warka soo saartay intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
xoga loogu sheegaa soomaalidu u xagaataa
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan